bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dowro wanaagsan kuusoo dhawaada warka duhornimo idaacadda dalsan
dhaliyihii ciidamada taraawiishta koonfur galbeed oo lagu dilay qarax ka dhacay degmada afgooye
cashe cumar oo isaguo in dhawaaleedba ku xirna dalka talyaaniga ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho
ciidamada booliiska soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwan nisa ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay howlgallo lagu xaqiijinaya amniga caasimadda
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqday xero loogu tababaray ciidanka soomaalida
safaaradda jamhuuriyadda jile adis ababa oo soo soo gaarsiisay safaaradda soomaaliya ee etoobiya kuna saabsan baadikoobka taageero diblomaasiyadeed oo ay jamhuuriyadda jili si rasmi ah u weydiisanayso jamhuuriyadda soomaaliya
shirkii dalaalkii gaad oo maalintii labaad galay soomaaliya oo ka qaybgelaysa shirkaasi
wararkii dibadda qodobada aan maanta idiga heynana waxaa ka mid ah
weerar dad kale lagu dilay oo ka dhacay dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad maqasheen dhegeystayaal qodobadii ugu door karoonaa warkeena duhur maanta taariikhda waxay ku beegan tahay lixda bisha toddobaad sanadka laba kun labayabaatan markan waxaad u diyaar garoodaan iyagii oo faahfaahsan
taliyihii ciidamada daraawiishta ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu dilay qarax ka dhacay degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo huriyen cabdisalaam julla shaakira wararkaan ka helayno degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay sheegayaan in gudaha degmadaasi maanta uu ka dhacay qarax xoogan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha degmadaasi ay ka kooban tahay qaraxa oo ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka baar ismaaciil gaar ahaan wadada u leexata dhanka dugsiga sare ee afgooye waxaana lala egtay gaari uu watay taliyihii rugta tadamuun ee ciidanka booliiska dowladda soomaaliya taliyaha oo lagu magacaabi jiray cabdi madoobey ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu ku geeriyooday qaraxa lala beegsaday waxauna qaraxu ku qabsaday xilli uu marayay wadada u leexata dhanka dugsiga sare ee afgooye mana jira khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmada afgooye ayaa durbadii gaaray goobta qarax uu ka dhacay islamarkaana xiray wadada iyagoona sidoo kale u diidaya inay maraan dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan goobta ka qaaday meydka taliyaha laamaha ammaanka ee maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ayaana weli ka hadlin qaraxaasi lagu dilay taliyihii rugta tadaamuun ee ciidanka booliiska dowladda federaalk soomaaliya ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
mahadsan cabdisalaan xaashi cumar ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa cabdinasir teefo waayahay warkaasi dib ayaad ka maqli doontaan dhinaca kalena ciidamada booliiska soomaaliya ayaa oo ay wehelinayaan kuwa nisaa ayaa magaalada caasimadda ee muqdisho waxa ay ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda cali aadan axmed ayaa warkan la diyaara
ciidamada kala duwan ee booliska soomaaliya oo ay wehelinayaan kuwa nisa ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda kadib markii magaalada ay kusoo bateen kooxo burcada oo dadka dilaya kadibna dhac u geysanaya ciidamada ayaa xalay howlgallo ka sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir sida waaberi hodan iyo dharkeenley iyagoo gacanta ku dhigay kooxo hubaysan oo burcada ciyaal weero iyo waxyaabaha maanka dooriya afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifitaax aadan xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay intii uu socday howlgalka in lagu soo qabtay dad aanan ahayn ciidan oo magaalada muqdisho ku dhex watay hub sharci darro ah iyo maandooriyo fara badan sida xashiishka iyo qamriga waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in marnaba ciidamada booliska soomaaliya aysan aqbali doonin in la dhibaateeyo dadka shacabka isagoo dhinaca kale shacabka ugu baaqay in ciidamada markaasi ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo ka hortagga kooxaha burcadda ah waxa uu mar kale ku celiyey afhayeenka in ciyaal weeraradii dadka markaasi dhibaatada ku hayay ay isku bedeleen kuwo gaangis ah oo dadka dhibaateeyo isagoo waalidiinta uga digay inay soo daba markaasi galaan ciyaal weerada lagu soo qabtay ayagoo faraha kula jira falalka lidiga ku ah amniga howlgalkan caasimada ay booliska iyo kuwa nisa ay ka sameeyeen magaalada muqdisho ayaa daba socday kadib markii shalay taliyaha booliska soomaaliya uu ku dhawaaqay in muqdisho laga bilaabo howlgallo ka dhan ah kooxaha burcadda ah iyo ciyaal weerada
allah u naxariistay xaashi cumar oo dhowaanahan baa isagu ku sugnaa magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay kana tirsanaa dad iyagu soomaali ah oo ku xirna xabsiyo ku yaala dalka talyaaniga ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gaarigiisa loogu xiray degmada dherkelle ee gobolka banaadir xaashi cumar oo muddo dhowr sana ah ku xirnaa xabsi ku yaala dalka talyaaniga kadib markii laga qabtay sagaashamaadkii gudaha magaalada muqdisho xili lagu eeday inuu ka dambeeyey dilkii gabar talyaani ahayd oo islamarkaana weri ahayd ka howlgalaysa magaalada muqdisho xaashi oo muddooyin ka badan labaatan sano ku xirnaa xabsi ku yaala dalka talyaaniga ayaa dacwadihii la hoystay lagu waayay kadib markii dowladda dalka talyaanigu ahay dib u siisay xorriyadiisa laakiin abarasaka ay saacaddu markii ahayd sagaalkii waxa uu qarax gaarigiisa loogu xiray uu ku dhintay kadib markii qaraxaasi uu ka dhacay gooba sida uga fogeyn xaafadiisa ku taala degmada dharkelna ee gobolka banaadir lama rahobo sababada- sababaha dhabta ee ka dambeysay dilkiisa waxaana uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii xorriyadiisa uu ka soo qaatay dowladda dalka talyaani in muddo uu xirnaa
shirka dalalka igat ayaa maalintii labaad ay- waxa uu maalintii labaad galay soomaaliya ayaana shirkani ka qeyb galaysa dhinaca kalena safaaradda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa booqday xero lagu tababarayo ciidanka soomaaliya oo ku taala wadanka turkiga faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa ilhaan cumar ilhaan mustafa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqday dugsiga tababarka kumaandooska dalka turkiga ee isbaarta halkaas oo xarun muhiim ah u ah tababarada iyo tayeynta ciidamada kumaandooska soomaaliyeed oo kumanaan ka mid ah ay ka q- soo qalanjibiyeen madaxweynaha oo ay soo dhaweeyeen madaxda wasiirada gaashaandhigga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka turkiga ayaa u mahadceliyey doorkoodu tiirdhexaadka u ah u- dib u dhiska ciidamada soomaaliyeed isagoona xusay qiimaha ay u leedahay dowladnimada iyo dib u ahaanashada amniga guud ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka dhageystay macalimiinta iyo saraakiisha dugsiga warbixin ku saabsan xaaladda iyo tayada guutooyinka ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee soomaaliyeed kuwaas oo tababar sare u jooga dugsiga kumaandooska ee dalka turkiga ee isbaarta sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda s- ayaa kulan qado ah la qaatay saraakiisha iyo askarta soomaaliyeed ee uu tababarku uga socday du- dugsiga kumaandooska ee isbaarta waxa uuna uga warbixiyey qorshaha dowladda ee dib u dhiska ciidamada iyo sugidda amniga guud ee dalka isagoo ku bogaadiyey sida ay uga go-an tahay in naftooda u huraan difa- difaaca dalkooda iyo dadkooda booqashadan ayaa ku- uu ku weheliyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ta- la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda xuseen macalin maxamuud danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhallinyarada aad iyo aad ayaan mar kale idiin hambalyaynayaa idinku mahadcelinayaa idiin bogaadinayaa idiinna sugaynaa kulli foolkaa gacanta noo saaran tahay goormay soo noqon doonaa waxaasoo dhan marka guul waxaa la yidhahaa ee, guul sideedaba ninkii holliyaa hela ninkii isku daya inuu guulaysto ninkaas unbaa guul haddaadan isku dayin inaad marka horeba aad guulaysto guulaysamaysid laakiin guul ninkii holliyaa hela horaa loo yiri annaga waxaa naga go-an inaan hollino rajada inaan helna aan aadayno weynta inaan guulaysanayna laakiin laakiin inaan guulaysano ciidan ahaan hal shardi ay leedahay shardigaas markii la helo ka bacdiyaa waxa kale qoray ha la helo rasaas ha la helo raashin la cuno ha la helo shidaal oo muxuu baabuurka lagu shubto ha la helo baabuur teknika ha la helo beeba ha la helo Ee, waxaas ha la helo ka bacdii imaanaya ka bacdi hal wax oo waxaa jiro wax kasto beeba kasta iyo taangi kasta iyo dayaarad kastood haysato halkaas wax hadduu kaa maqan yahay weligaa guulma gaaraysa halkaas waa maxay discipline discipline haddaadan discipline lahayn hubka ugu casrisan ee gaashaanbuurta naataista haddii lagu siiyo shabaab hal juula kama kici kartid why because adigaabaa muxuu ahay aan aaba isdirirsanoo dhexdeeda isxagaal gaadaya oo iswaxaynaya maxaad maxaad cadow iska celisaa soomaalida qaarkeed waxay ku maamaadaa warkooliya ugaarsada dadku ku ugaaratada xilliyada abaaraha weliba dhibaatooyin badan jira hadda oo kale yaa la ugaarsadaa xilliyada aarankaa xooliya caana dhalayo ayagiyaa mxua hilible waa beerayaa baxay badarkiyaa bakaaran ugaarta baahi looma qabo lama ugaarsado lama aado laakiin xilliyada abaaruhu ay yimaadaan duruufaha adag ay yimaadaan waa ugaara raasada marka jamaaca la suraaca waxaa la yidhaha marka urkuliya ugaarsado urkuliya ugaarsado waa maxay dadkaas waxay aaminsan yihiin oo aanay waay arag u arkeen haddii aanay isku niyad furnayn oo isku calool fayoobeen oo mid mid col la yahay oo xagaalgaadayo oo ugaarta iyo hortaahilinkan ay ku jirto ugaarta haddii lasoo helo waa la wada qalanayaa hilbahana waa la wada cunayaa laakiin nimaa wuxuu qabaa amaad adigu inta soo hesho hadhow aad ha ama kaligaaba aad hadhow ula baxdaa gooni qalbiga uga jirta
shirka dalaalkii gaata ayaa maalintii labaad galay iyadoo soomaaliya shirkaasi ay kaga qaybgelayso heer xukuumadeeda shirkan oo maalintii labaad ka socda magaalada nairobi caasimada dalka kenya ayaa looga hadlayaa arrimo ajendayaal ah oo ay ka wada hadli doonaan madaxda ka qaybgelaysa shirka waxaana looga hadli doona ajendayaal ay ka mid yihiin abaaraha ba-an ee ka jira wadamada ku yaala geeska afrika urur goboleedkii gaad ay ku midaysan yihiin saameyntii cudurka covid nneteen-ka oo ku yeeshay soomaaliya iyo sidoo kale sidii laysaga kaashan lahaa la dagaalanka faqriga iyadoo dowladda soomaaliya shirkaas ugu matalaad uu yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane mahdi guleed khadar iyadoo maanta lagu wadin shirkaasi lagu soo gabagayo magaalada nairobi caasimada dalka kenya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filay kulankan inuu ka qayb galo laakiin booqashadiisa dalka turkiga ayaa noqotay mid waqtigii loogu talagalay xili lagu daray islamarkaana maanta lagu wado inuu madaxweynuhu la kulmo dhigiisa dalkaasi turkiga rajab tayyib erdogan
dhinaca kalena dhinaca kalena safaaradda jamhuuriyadda jilhi ayaa waxa ay diblomaasiyadeed usoo ka codsatay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kusimaha safiirka safaaradda soomaaliya ee etoobiya ahna oo qaybsamaha safaaradda soomaaliya ee midooda afrika iyo hay-adaha dhaqaalaha qaramada midoobay shaafici nuur calas farax ayaa xarunta safaaradda ee magaalada cabdisaababa ku qaabilay xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda jili ambasador alex wetsig iyo danjiraha safaaradda jamhuuriyadda jili ee dalka etoobiya ambasador fernando kulankan ayaayaa ka dhashay codsi rasmi ah oo ay dhowaan safaaradda jamhuuriyadda jili ee cabdisaababa soo gaarsiisay safaaradda soomaaliya ee etoobiya kaasi oo salka ku hayay baadikoobka taageero diblomaasiya oo ay jamhuuriyadda jiri si rasmi ah u weydiisanayso jamhuuriyadda soomaaliya arrintan ayaa dowladda jiri ay kaga gol leedahay maadaama ay u sharaxan tahay hogaaminta golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay islamarkaana ay ka dalbanayso dowladda soomaaliya inay ku taageerto oo ay siisto dowladda jiri codka rasmiga ah oo ay soomaaliya ku leedahay fadhiga rasmiga ah ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa idaacadda dalsal muqdisho somaal akhbaaradka dibaddana togashooyin kale ayaa ka dhacay dalka maraykanka qeybaha kala duwan ee dalkaasi maraykanka gaaraan magaalooyinka chicago iyo weliba san paul ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay toogasho ay geysanayeen rag dhalinyaro ah maalinimadii shalay ay ahayd kadib markii nin dhalinyaro ah isagoo heesa ahaa uu goob dadku ay ka dukaamaysan uu galay waxaana la sheegay inuu ku dilay saddex qofood al tiro kalena intaa ka badan ay ku dhaawacmeen toogashada ayaa mar kale ka dhacday gobol ku yaala dalka maraykanka gaar ahaan magaalada san paul oo la sheegay in nin kale isaguna dad iyagu goob ku sugnaa uu rasaasu ku furay lamana oga sababaha dhabta ee ka dambaysa dilalkan raggan ay u geysanayaan dadka maraykanka iyagu goobaha ganacsiga isugu yimaadaa maraykanka ayaa sheegay inuu xakamayn doono islamarkaana qawaaniin uu ka soo saari doono hubka lagu gato goobaha ganacsiga ku yaala dalkaasi maraykanka guud ahaana dhegeystayaal waanag intaa warkii duhurnimo oo aad kala socodeen raadica dalsan ee muqdisho warkankiisa ka nabadgeliyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel